بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka caalamul yowm qodobada maanta oo axada taariikhun ku beegan tahay lixyo labaatanka bisha barakaysan ee ramadaan sannada kun afar boqol toddobiyo afartan hijiri aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maalinkii lixyo tobanaad oo xiriir ah dagaalka ka holcaya bariga dhexe dowladda iiraan iyo malishaadka isugu yeera xisbullah oo si isku mid ah weeraro xooggan ugu qaaday deegaano dhaca dhulka ay xoogga ku haystaan saahinada yuhuudda ciidamada ilaalada kacaanka oo ku dhawaaqay in ay beegsadeen tobannaan bartilmaameedyo ah iyo saldhigyo ay leeyihiin ciidamada maraykanka muwaadiniinta ameerikaanka ee ku sugan ciraaq iyo qaar kale oo ka mid ah waddamada carabta oo loogu baaqay inay isaga baxaan dalalkaasi khasaaraha ciidamada maraykanka ka soo gaaraya dagaalka bariga dhexe oo sii kordhaya waxaad maqli doontaan xaaladihii u dambeeyey ee mandiqadaasi waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xalqada lix tobnaad taxanaha asiira nabawiyah duruusan wa cibar ee waa mar kale iyo barnaamijka caalamulyowm
نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag qodobka ugu hore aan maanta ku daafuri doono barnaamijka waxa uu noqonayaa dagaalka bariga dhexe waxa uu galay maalintii lix tobanaad oo xiriir ah iyadoo saacadii lasoo dhaafay ay dhaceen weeraro ballaaran oo isdaba joog ah kuwaas lagu qaaday dhulal kala duwan oo ku yaal gobolka wararka laga helayo mandiqadaas ayaa sheegaya in iiraan iyo ururka isugu yeera xisbullah ay si isku maraha qaadeen weeraro lagu bartilmaamay sida meelo ku kala yaal deegaanada ixtilaalan yuhuudda dhinaca ciidamada ilaalada kacaanka waxay ku dhawaaqeen inay bilaabeen mowjadii konton saddexaad ee weerarada iyagoo gantaalo iyo diyaarado aan duuliya lahan ku beegsada goobo ku yaal dhulalka ay haystaan yuhuudda iyo sidoo kale saddex saldhig oo ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin gobolka bariga dhexe warbaahinta sahaynada ayaa sheegtay in dhowr qof ay ku dhaawacmeen magaalada tel abiib kadib markii uu haleelay haraadiga iyo firirka gantaal lasoo tuuray qiimeyn ay sameeyeen saraakiil ciidamada yuhuudda ah ayaa muujisay in iiraan ay gantaalo nooca kale firdhay u adeegsatay deegaano dhaca bartamaha dhulalka ay xoogga ku haystaan yuhuudda dhanka kale ciidamada sahaynada waxa ay sheegeen inay qabteen gantaalo kale oo ka yimid dhanka iiraan oo ku wajahnaa magaalada iilaad iyo deegaano kale dhanka kale militariga yuhuudda waxa ay ku dhawaaqeen inay fuliyeen duqeymo ballaaran oo lagu bartilmaamay sida xarumo iyo kaabayaal ciidan oo ku yaal galbeedka iiraan warbaahinta dowladda iiraan dhankeeda waxa ay sheegtay in qaraxyo laga maqlay magaalada karamanshaah iyadoo sidoo kale la arkay diyaarado dagaal oo dul hehaabaya magaalada isfahaan dhanka kale dowladda sacuudiga waxa ay sheegtay in ciidamada difaaca ay soo rideen toban diyaaradood oo daroon ah kuwaas oo lagu burburiyey gobolada riyaad iyo sharqiya sidoo kale kuweyt waxay dhankeeda sheegtay in ciidamada ay qabteen shan daroon ah intii lagu guda jiray afar labaatankii saaca lasoo dhaafay dhanka kale warbaahinta sahaynada yuhuudda waxa ay sheegeen in maamulkooda uu ka fiirsanayo soo jeedin ka timid dhanka faransiiska kuna saabsan xabad joojin hindisahan ayaa la sheegay inuu qayb ka yahay in lubnaan ay aqoonsato maamulka yuhuudda islamarkaana hubka dhigis lagu sameeyo ururka isugu yeera xisbullah ee ka jira dalkaasi si kastaba ha ahaatee warbaahinta rasmiga ee maamulka yuhuudda waxa ay sheegtay in gudaha nidaamka sahaynada ay ka jirto caro iyo diidmo ku aadan soo jeedintan ka timid faransiiska taas oo khilaafaad ka dhex abuurtay gudaha maamulka dhanka kale dowladda maraykanka waxay ugu baaqday muwaadiniinteeda ku sugan ciraaq inay si deg dega uga baxaan dalkaasi iyadoo sidoo kale amar ku bixisay in shaqaalaheeda kuwaan muhiimka ahayn ee safaaraddeeda cumaan ay dalkaasi isaga huleelaan go-aankan waxa uu yimid kadib markii la shaaciyay aqoonsiga lix askari oo amerikaan ah oo ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dhulka ciraaq sida uu qoray wargeyska the wall street journal tirada askarta maraykanka ee ku dhimatay dagaalka u dhexeeya maraykanka iyo yuhuudda oo dhinaca iyo dhanka kale iiraan waxa ay gaartay saddex toban askari tan iyo markii uu dagaalku bilowday laba toddobaad ka hor sidoo kale laba boqol iyo toban askari oo maraykan ah ayaa ku dhaawacmay dagaalka kuwaasoo toban ka mid ah dhaawacyadoodu ay aad u culus yihiin sida uu soo xiganayo wargeyska the wall street journal hogaanka dhexe ee ciidamada maraykanka ee jimcihii lasoo dhaafay waxa uu xaqiijiyay in lix ka mid ah shaqaalaha diyaarad kuwa shidaalka bixiya ay ku dhinteen kadib markii ay diyaaradooda ku dhacday galbeedka ciraaq saraakiisha maraykanka waxa ay sheegeen inaysan jirin caddeyn muujinaysa in diyaaradda ay ku dhacday rasaas cadow ama mid saaxiib dhanka kale koox taabacsan dowladda shiicada iiraan oo ka howlgala ciraaq ayaa sheegatay inay soo riday diyaarad maraykan ah oo nooca kc boqol soddon iyo shan islamarkaana ay weerar ku qaaday diyaarad kale oo maraykan ah shilkan ayaa noqonaya kii afraad ee diyaarad militari oo maraykan ah oo burburta tan iyo markii uu bilowda dagaalka ka howlcaya bariga dhexe hore waxaa loo soo sheegay in saddex diyaaradood oo nooca f toban iyo shan lagu soo riday gudaha kuweyt dhacdadan ayaa sare u qaaday walaaca ku saabsan sii ballaarashada dagaalka gobolka iyo saameynta uu ku yeelan karo dalalka bariga dhexe
بشرى بشرى بشرى لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag waxaan ku guda jirnaa barnaamijka caalamul yoom markan waxaad ku soo dhawaataan xalqada lix tobnaad ee warbixinada taxanaha ah ee asiira nabawiya duruusun wa cibar waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen mucaad ee dhegeysi wacan لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعاته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسفر
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatamulambiyaa'i warusul ee kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaen u soconno ee si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaana alxaraka aljihaadiya iyo adariica almushaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudbo la soo gooyey biidnillaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
فآل المصطفى أكرم بآله ميامين عمالقة عظام بدين محمد بلغ المعالي على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أو طعن العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
inkastoo safarkii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku aaday addaa'if aanu xaqiijin ujeeddooyinkii rasmiga ahaa ee uu rasuulku rajaynayay haddana wuxuu ahaa safar dacwo oo horseed u noqday inay kufri iyo gaalnimo ka badbaadaan duulal kale oo ay ku hanuunaan dhabbaha iimaanka iyo towxiidka waxaa guulihii uu xaqiijiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka mid ahaa inuu diinta islaamka u bandhigay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabi jiray caddaas kaasoo haystay diinta nasaarada markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhibaatada kala soo kulmay reer daa'if wuxuu soo maray beer ay lahaayeen cutba ibnu rabiica iyo shayba ibnu rabiica taasoo ku taalay duleedka magaalada addaa'if raggan ayaa markii ay arkeen xaaladda adag ee ka muuqata rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa qalbigooda galay naxariis iyo dabacsanaan wiil addoon u ahaa oo lagu magacaabo caddaas islamarkaana nasraani ahaa ayayna ku amreen inuu nebiga siiyo gacan canab ah markii uu cinabka u dhiibay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuu nebigu yidhi bismillaah ka hor inta uusan cunin canabka caddaas oo aad ula dhacay kelimadaas ayaa yidhi wallaahi hadalkan aad ku hadashay ma dhahaan dadka halkan deggan halkan waxaa ka bilowday sheeko kooban oo dhex martay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo caddaas wuxuuna nebigu weyddiiyey wiilkan halka uu ka soo jeedo iyo diinta uu aaminsan yahay caddaas ayaa suubanaha u sheegay inuu ka soo jeedo magaalada naynawa oo hadda ka tirsan ciraaq islamarkaana uu haysto diinta nasaarada markaas buu rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaad ka soo jeeddaa magaaladii ninkii wanaagsanaa ee yuunis ibnu matta caddaas ayaa yidhi yaa ku baray ninkaas nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa yidhi waa walaalkay waana nebi aniguna waxaan ahay nebi caddaas ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka dhunkaday madaxa lugaha iyo gacmaha arrimahan dhacaya ayaa waxaa meel dhow kala socday labadii nin ee walaalaha ahaa ee beerta lahaa markii uu caddaas u laabtay dhankooda ayay weyddiiyeen waxaa ku qasbay inuu madaxa lugaha iyo gacmaha ka dhunkado moxamed sala allahu calayhi wasalam caddaas ayaana u sheegay inaysan jirin cid ninkan ka wanaagsan oo dunida ku nool uuna uga sheekeeyey arrin aanu garanayn qof nebi ah mooye cutba iyo shayba ayaa wiilkoodii addoonka u ahaa waxay kula taliyeen inuu diintiisa ku dhegnaado iyagoo iska dhigaya dad naseexaynaya waxay ku yidhaahdeen ninkan yuusan kaa fasahaadin diintaada waxaad haysataa diin ka wanaagsan diinta uu isagu haysto magaca allaah ee uu ku dhawaaqay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markii uu cinabka cunayay waxay ahayd dhaqangelin uu dhaqangelinayo mid ka mida sunanta cadcad ee diinta islaamka barakada ka dhalatayna waxay noqotay in wiilkii nasraaniga ahaa ay dareenkiisa wax ka beddasho islaamnimona u horseedo kani waa darsi muhiim ah oo ku socda guud ahaan muslimiinta gaar ahaan kuwooda jooga dhulalka gaalada kaasoo ah inaanay marnaba fududaysan in dhaqangelinta shacaa'irta islaamka taasina waxay shakila-aan soo jiidaysaa dareenka dadka gaalada ah iyadoo ay u badan tahay inay sabab u noqoto hanuunkooda yaqiinta gashay qalbiga caddaas waxay ahayd mid aad u weyn oo caqiidadii uu aaminay kama qarsan dadkii isaga addoonsanayay tanina waxay ku dareensiinaysaa sida fudud ee uu islaamku u beddelo maanka dadka waxaana xilli dambe oo ay cudba iyo shayba doonayeen ka qaybgalka dagaalka beder uu caddaas ku waaniyay inaysan sidaasi samaynin dhacdadan oo keliya ma ahayn dhacdooyinkii bishaarada iyo farxadda xambaarsanaa ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam kala soo kulmay safarkiisii addaa'if waxaa jira dhacdooyin kale oo uu nooga warramayo asheekh abu saciid azaylci almuhim faa'iidada oo safarkaas ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhaliyay waxaa ka mid ah ninkaas caddaas inuu islaamay oo diintii iyo dacwadiina markaas uu qaatay sababteedana ahayd rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo cuntadii loo keenay markii uu cunayay bismillaahi inuu dhahay sunnadaas uu markaas sabab u noqotay inuu kusoo islaamo waxaa ka mid ah fawaa'ideeda islaamul jinni rasuulka caleyhi salaatu markii daa'if ka soo laabtay isagoo maka u socda oo kasoo quustay reer daa'if markii uu soo gaaray meeshan la yidhaahdo nakhla rasuulka caleyhi salaatu wasalaam habeenkii wuu istaagay isagoo salaatuleel tukanaya markaas waxaa soo maray nafar min aljinni oo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanku ku sheegay oo jinnigii ahlu nasiibiin inay ahaayeen culimmadana ay sheegeen jinnigii waxay dhegaysteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam tilaawadiisa markii rasuulka salaadiisa uu dhammaystayna way baxeen reerahoodii iyo dadkoodii ay u tageen waxay noqdeen dad ducaad ah xaqii way rumeeyeen dadkooda walaalahoodana ay ugu yeereen ilaahiyna subxaanahu watacaala wuu nooga waramay fii suurati alaxqaaf waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aan falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin qaaluu yaa qowmanaa inaa samicnaa kitaaban unzila min bacdi muusa musadiqan limaa beyna yadayh yahdii ila alxaqi wa ilaa dariiqi mustaqiim ilaa muxaadaradoodii dheereyd aayaadka ilaahay subxaanahu watacaala noogu sheegay markan dacwadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisa reer maka diideen oo dadkii reer daa'if rasuulka u soo lugeeyey dacwadii loo bandhigay diideen ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u gudbiyey uu gaarsiiyey caalam kaleeto caalamul jinni ayaa dacwadii aqbalay iyagoo markaas si toosa rasuulkan ula kulmay rasuulka markii ay dhegaysanayeen rasuulku war uma hayn waa loo sheegay qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljinni ilaahay subxaanahu watacaala dadkaas ayuu ku soo duway way dhegaysteen wayna rumeeyeen taasna waxay ahayd fatixii ilaahay xaggiisa ka ahaaday oo ilaahay subxaanahu watacaala dacwadii oo dad kaleeto caalam kale uu gaarsiiyey iyo fawaaid kaleeto fara badan ayaa markaasi rixladaas ilaahay subxaanahu watacaala uu ka xaqiijiyay sanadkii tobanaad ee soo saarista nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam wuxuu ahaa sannad aad ugu adag suubanaha marka loo eego masaa'ibta iyo culaysyada isku raacraacay waxaa wakhti isku dhow geeriyooday adeerkiisa difaaca u ahaa ee abitaalib iyo xaaskiisa garabka u ahayd ee khadiija binti khuweylad radiallaahu canhaa waxa uu sidoo kale dhibaato iyo tacaddi kala soo kulmay safarkii uu ku aaday magaalada addaa'if ee uu rasuulka salaallahu calayhi wasallam ku raadinayay magaalo iyo qabiil ansaar u noqda dacwada islaamka musiibooyinkan isbiirsada kadib waxaa dhacay mucjiso weyn oo uu allah ugu talagalay rasuulkiisa moxamed salaallahu calayhi wasallam taas oo ka dhignayd maamuus iyo qadarin halkii ugu sarraysay kani wuxuu ahaa safarkii al-israa walmicraaj waxa uu ahaa safar isugu jira dhiilmin iyo koritaanka samaawaadka oo uu rasuulka salaallahu calayhi wasallam kaga ambabaxay magaalada maka isagoo sii maray baytulmaqdes sidaasina ku koray samaawaadka kuna soo arkay awoodda baaxadda weyn ee allah abuuray koonkan xadiid uu anas ka wariyey nebiga salaallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waxaa la ii keenay daabadda alburaaq waa daabad cad oo dheer kana weyn dameerka oo ka yar baqasha markaas baan raacay ilaa aan ku tegay baytulmaqdes markaas ayaan ku xidhay xalqad ka mid ah albaabka masjidka al aqsa oo ay ambiyadu ku xidhan jireen gaadiidkooda kadib waxaan galay masjidka halkaas oo aan ku tukaday laba ragcadood kadib waan ka soo baxay jibriil calayhi salaam ayaa ii keenay weel khamri ah iyo mid caano ah markaas baan doortay weelkii caanaha markaas buu jibriil yidhi waxaad dooratay fidrada haddaba dheelmintii rasuulka salaallahu calayhi wasallam loo dheelmiyey masjidul aqsa ee magaalada baytulmaqdes kadib maxaa dhacay maxayse ahaayeen mucjisaadkii waaweynaa ee uu safarkaas kala soo kulmay rasuulka salaallahu calayhi wasallam saamaynta al israa walmicraaj ee magaalada maka sidee bay noqotay rixlada ayadaat waxay ka dhigan tahay min acdami almucjisaat alxisiyati walmacnawiya mucjisaadka nebiga lagu soo dejiyey kuwooda la taaban karo oo xisigaa iyo kuwa macnawigaa kuwa ugu waaweyn bay ku jirtaa marka mucjisada alqur'aan alkariim laga reebo waxay ku jirtaa mucjisooyinka kale kuwa ugu waaweyn bay ku jirtaa oo siirada nebiga ku yimi rixladaas ama safarkaasu ma ahayn rixlo maaragtay oo caadada kasoo horjooda oo khaariqa oo mucjisada oo keliya ma ahayn waxay ahayd risaalo rabbaani ah oo ay ka buuxaan duruus iyo cibar ay ka buuxaan duruustaas iyo cibarkaas aan u baahanay inagu nolosheenna yoomiga ugu baahannahay marka u horeysa waxaa la yidhaahdo minxada ama ilaahay maaratay deeqduu bixinayo inta badan waxay timaadaa bacda almixna dhib markay dhacdo ee qofku yaabo ee halkii u dambeysay dhibto ay gaadho iyo sida hadamalaha qofka kugu dhammaatay ayaa ilaahay maaratay farajka uu inta badan keenaa iyadoo maaratay jabru khawaadir qofka muslimka ah qalbigiisa lagu dhowrayo oo maaratay suruur iyo lagelinay farxad la gelinayo marka rixiladan iyadaa ama safarkan iyadaa nebigu uu galay habeenkaas leylatu alisraa walmicraaj waxay timi kadib sanadkii loo bixiyey sanadkii murugada ama caamu lxusun loo bixiyey waa sanadkii nabiyullahi maxamed sal salam dhib weyne ay soo gaadhay oo qurayshna ay u heshay maaragtay aan odhan kara cidle ayay ka heshay markii umulmuminiin khadiija bintu khuwaylid oo sanadkiisa koowaad ahayd ay geeriyootay kadibna uu geeriyooday ama isla waqti ay geeriyoodeen adeerkiisii abu aalib ee in badan ka ilaalin jiray gaalada kale isaguba isagoo gaala laakiin isagu qaraabo ahaan iyo inuu wiilkii walaalkii dhalay yahay ayuu u difaacayay labadaa qof ama labadaa tiir baa hal sano wada tegey weliba muddo gaaban gudaheed markaasaa nebiga waxaa kusoo fakaday dhibtii qureysheed ayaa sii laban laabantay waa markuu nebigu uu tegayo intuu maka ka quusto uu daa'if aadayo markaa riladan waxay imanaysaa markay labadaa qof geeriyoodeen labadaa tiira waaweyn ee dacmin jiray nebiga ee kaalmayn jiray ay geeriyoodeen iyo rixladii uu daa'if u aaday ee iyaduna qaraarka badneed aada u qaraarayd oo nebiga wixii dhibta kasoo gaadhay la ogyahay oo ay si xun ula dhaqmeen nimanka reer daa'if oo ay sufahadoodii iyo ciyaalkooda ku diraan oo ay dhiiggiisa maarata daadiyeen dhaawaceen had iyo goorna marka abwaabadu soo xidhanto abwaabadu soo xidhmaan oo qofku quusto israa wallahi malaha maanta kuu dhammaatay ayaa inta badan waxaa yimaada maarata farajkaa yimaada oo dhulka markuu qofku ku ciriirtoomo ayaa waxaa loo furaa abwaab asamaa ayaa loo furaa cibrada kaliya ku jirta maalintatan ama habeenkan leylatul isra walmicraaj waxay ahayd qalbi qaboojin nebiga loogu qaboojinayo oo murugada iyada ah maaragtay lagu ilowsiinayo oo qalbigiisa lagu qaboojinayo ayay ahayd iyo waxay ahayd minxa rabbaaniya bay ahayd ilaahay uu siiyey nebigiisa taasoo aan ka ogmaranayno ilaahay maaragtay qofkiisa addoonkiisa saadiqa ah kagama tago munfaridan keligii dhibtaa kagama tago iyo xusnikaas kuma dhaafo ee faraj buu u furaa sayid qudba wuxuu leeyahay taqabal allahu shahaadata wuxuu leeyahay kitaabkiisa fii dilaal qur-aan wuxuu ku yidhaahdaa suuratu yuusuf nasalat biakmalihaa dhammaanteed suuraddaas waxay soo degtay caamulxusun iyadoo nebiga loogu laabqaboojinayo loo sheegayo ambiyadii ka horreeyey dhibtii soo gaadhay oo suurta yuusuf waxay ka hadlaysaan saad ogtihiin nebiyullaahi yuusuf dhibtii gaadhay isagoo ah kariim ibnu kariim ibnu kariim ibnu kariim isagu waa nebi aabihii waa nebi awowgii waa nebi awowgiisa labaadna oo ibraahimna waa nebi sharaftaa qoyska isagoo ka dhashay sharafta ilaahay maarata uu ku manaystay ayaa waxaa soo maray dhibaatooyin imtixaan baa la geliyay nabiyullahi yuusuf isagoo yar welibaa lagu bilaabay ta u horreysa waxay ahayd wuxuu kala kulmay walaalihii la dhashay iyo dhibtay u geysteen iyo inay ceel cidlaan intay ku ridan kaga dhaqaajiyeen oo halkaa ay ku tuureen oo cidduu garabka ka heli laha walaalihii la dhashay wey imtixaanka kale ku dhacay wuxuu ahaa in la addoonsaday markaa kadib oo dadkii ceelka ka soo saaray ee maaragtay intay gateen oo waliba lacag yar ku gateen si ilaahay noo sheegay wax yar ku gateen ay addoonnimo u galeen ihaanadaasna maaragtay waa soo gaadhay nabiyullahi yuusuf imtixaanka kale ku dhacay wuxuu ahaa dhibtuu kala kulmay zawjatu casiizi masr ninkii gatay markii dambe ee gurigiisa ku noolaa xaaskiisii iyo fidnadu kala kulmay iyaduna qur-aanku suuratu yuusuf aada bay noogu faahfaahisay fidnada kale ku dhacday nabiyullahi yuusuf waxay ahayd iyo imtixaanka kale wuxuu ahaa markii ilaahay adduunka gacanta u geliyey oo uu noqday casiisu misra uu noqday boqorkii masr uu noqday oo maal iyo mansib iyo awoodda gacanta loo geliyey taasuna imtixaan kale ayay ahayd marka caamul xusun kadib ayay ayaa waxaa timi rixlatu alisra walmicraaj salaada aynu tukanayno waa micraaj lmu'min salaaddu waxaa weeye cibaadada keliya ee lagu fard yeelay samada iyadoo nebigu joogo lagu fard yeelay isagiiyo ummadiisa isagoo dhulka aan joogin isagoona jibriil calayhi salaam uusan isagiiyo ilaahaysa u dhexayn ayaa lagu fard yeelay sida ila waxayga sidaan ognahay malakul jibriil ayaa nebiga soo gaadhsiin jiray oo axkaamta kale isagoo nebigu dhulka jooga ayay soo degi jireen oo jibriil baa u sheegi jiray soo gaarhsiin jiray waxyiga sunnaduna waxay caddaynaysaa salaadu inay lagu farad yeelay ummadda islaamka habeenkaa isaga ah ee nebiga maaratay samada kor la geeyey ee samada loo qaaday ee shanigiisa la weynayay habeenkaas ayaa salaadahana ummadda islaamka lagu farad yeelay sida maaratay sunnada nebigu ay sheegayso sala allahu aleyh wasalam cibrada keda ku jirta waxay tahay nebigu waxaa la dheelmiyey oo la qaaday jasadkiisa iyo ruuxiisa labadaba bijasadihi ila samaa markaa muclim haddii nebiga maaragtay jirhkiisa la qaaday oo samada la geeyey muslimkana maalin kasta shan goor ayaa micraajka loo sameeyaa oo salaadaha markaad ku jirto samada ayaad la khitaabaysaa waxaad iskaga ilaabaysaa oo meesha ka baxaya adduunyada iyo murugadeedii iyo waxeedii iyo mashquulkeedii salaada kaga mashquulaysaa shan shan jeer baad maalintii ilaahis hortaagaysaa oo samada khaaliqa la- la la khitaabaysaa cibrada kale ku jirta iyo duruusta kale ku jirta maarata xirxiladan ama safarkan ilaahay wuxuu u jamciyey nebigiisa nebiyadii kale walaalihiis ahaa dhammaantood buu u kulmiyey makaan waaxid buu ugu kulmiyey markaasuu imaam u noqday oo isagu salaada tujiyey oo hoggaan iyo qudwo u noqday waxaana dee markaa u qiraan inuu yahay khaatamu alambiyaa wa aakhiruhum halkaana awooddaas iyo sharafta kale oo ambiyada kale maaragtay hoggaan u noqday ayaa habeenkaa dhacday xadadkan weyn iyo dhacdadan weyn waxaa ka soo muuqday iyadana iimaanka dadka muslimiinta ee iimaanku dhabta ka yahay sida abubakarin sidiiq oo kale radia allahu canhu markii ay gaaladu yidhaahdeen nabiyullaahi maxamed wuxuu sheegayaa xalay inuu samada tegay oo isla markiiba soo laabtay oo maaragtay waxaasuu ku hadlayaa oo ay la yaabeen arrinta iyagu ay ay ku farxaan waxay islahayn been buu sheegaya nebiga islahaayeen bay abubakar ula yimaadeen waxay yihiin saaxiibkaa wuxuu yidhi ma og tahay saaxiibkaa wuxuu maanta ku hadlay ma og tahay marka wuxuu ugu jawaabay hadduu sidaa yidhi run buu sheegay aniguna waxa- waxaasaad sheegaysaane waxaan ku rumeeyaa oo u rumeeyaa wax intaa aada uga fog oo waxayga samada uga yimaada ayaa maalin kasta ay kusoo dega ayaan rumeeyaa waxaa kaloo ku jirta qisada tan ama rixlatu al-israa walmicraaj nebiga sal alla ly slam markuu samada tegay waxaa loo bandhigay laba weel midna caano ku jireen midna khamr nebigu wuxuu doortay markaa weelkii caanuhu ku jireen ee, nabalkul jibriilna wuxuu ku yidhi fitradii ayaa dooratay oo khamrigii ma qaadan nebigu caanihii ayuu doortay markii labada loo soo dhigay ama loo dhiibay arrintaas maxay caddaynaysaa waxay caddaynaysaa inay meesha diinta islaamku inay tahay diin alfitra albashariya oo diinta qole ku suuban bani aadamku inay ku dhaqmaan ee fitradooda iyo dabcigooda la jaan qaadi karta inay diinta islaamka tahay baa ka cad meeshaas arrinta sideedaad waxaa weeye alisraa Eh, wuxuu ahaa maaragtay nebiga dheelmida la dheemay ama samada eh, loo qaaday wuxuu ahaa ruuxiisa iyo jasadkiisa labadaba nebiga waa la qaaday jasadkiisa iyo ruuxiisa labadaba isagoo weliba soo jeedo aan hurdin waxaa loo qaaday ilaa beyt ilmaqdis baa loo qaaday arrintaasna waa arrintay qabaan jamaahiirta salafka iyo khalafkao dhan dadka muslimiinta ahlu sunnaha saasay qabaan wax ka soo qaadna ma leh kuwa odhanaya nebiga waxaa la dheelmay eh, ruuxiisa keliya arrintanna riya ayuu ku arkay waxaa caalamkaa la tusay iyo habeenkaa waxa aayaadka ilaahay waaweyn oo soo arkay ruyuu ku arkay bay leeyihiin taasuna hadal macno keenaya maaha oo qof kasta waa riyooda waxna waa la tusaa isagoo hurdo marka dee mucjisaba ma noqoteen haddii qofka nebigu wax riya uu ku arko marka nebiga sal ly slam jasadkiisa iyo ruuxiisaba habeenkaas waa la qaaday
بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقات أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهوال markii uu ka soo noqday addaa'if wuxuu suubanuhu bilaabay in marka la gaaro xilliga xajka uu dacwada u bandhigo qabaa'ilka imaanaya magaalada maka isagoo u sharaxaya islaamka kana dalbanaya inay magangelyo siiyaan si uu deegaanadooda ugu dhex faafiyo towxiidka arrintaas oo uu kala kulmay caqabado badan balse guulo badan lagu xaqiijiyey haddaba marxaladaas iyo caqabadihii uu la kulmay iyo faa'iidada laga helay waxaan ku qaadaa dhigi doonnaa xalqada xigta insha allah
آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآلي مريمين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي رضا الرحمن غايات مبتغاهم
شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag barnaamijka caalamul yowm oo qodobo kala duwan maanta aad ku maqasheen waanaga intaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريه